بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب مسح الأرض باليد عن أسيد بن أبي أسيد صار كما عن أبيه عن أسيد ابن أبي أسيد عن أمه قالت قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس فقال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده وحباب يهي إنه قفك مركا وهض ليو رولك وقعنت كم صحوه وإشارة أنضوات المام تلمام يسون وحكم ده هذا الكيس هذا الكاو تلمام يا وحكم ده لك إنه كتعلقان بعيد إنه كتعلقان أسيد بن أبي أسيد wuxuu hooyadii ka wariyey waxay tidhi abi qataada ayaa waxaan ku idhi xaaris ibn ribciy alansaari waxaan ku idhi maa laka laa tuxadisu can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga maxaad wax uga warin weyday oo aad u sheegi weyday axaadiistii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam kamaa yuxadisu canhu الnaas siday dadkuba uga sheegayaan asxaabtii kaleba rasuulka axaadiis bay ka warinayaane adiga maxaa ku aamusiiyey faqaala abu qataada abu qataada wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo yaquulu leh man kadaba calaya mutacamidan man kadaba calaya qofka iga been sheega ee been iga samaysta falyusahil lijanbihi madjaca min annaar dhinaciisa meeshii naarta uu ka jiibsan lahaa ha sii saashado ha sii masaxdo hasii ha sii bambanaysto wa jacala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu daalika rasuulku wuxuu bilaabay hadalkaas inuu yidhaahdo wuxuu israaciyey hadalkaa inuu yidhaahda iyo wayamsaxu اlarda biyadihi dhulkana gacanta inuu ku masaxo halkii uu naarta ka sii geli lahaa intuusaa gacanta dhulka ugu masaxay halkii uu ka sii jiibsan lahaa ha sii diyaarsado markaa halkuu baabaystay waa halkaa oo ah inuu qofku markuu sheekaynayo u hadlayo haddii dhulka gacanta uu ku masaxa inaanay ceeb ahayn laakiin de waa haddii hadalka xaaladdiisu ay keenayso hadalka xaaladdiisu hadday keenayso ayaa loo jeedaa ee sunno maaha yacni qofku markuu hadlaayo dhulka masaxaa sunno maahee waa wax dhici kara oo dee ishaaraadkee tilmaamaa hadalka la socdaa had iyo jeer waxay ka tarjumaan macnaha hadalku uu leeyahay macnaha hadalka iyo ishaaradu had iyo jeer way wada socdaan markaa aidhahda ishaaraadka qaarkood ama tilmaamaha qaarkood markaa masixitaankan iyo hadalkii qofkuu lahaa markay wada socdaan wax eebo ku jiraa ma jiraan xadiiska waxaa kaloo laga faa'iidayaa waxa weeyaan inuu qofku ka dhowrsado waxyaabo aanu hubin inuu sheego abu qataada nin saxaabiya oo qiimo badan ayuu ahaayo ansaariya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam min fara badan ag joogay axaadiis fara badan buu ka qabtay axaadiisna wuu soo wariyey axaadiis fara badan buu leeyahay laakiin wuxuu tilmaamayaa is-ilaalin fara badan inay ku jirto inaanu ku dhiiranahayn in wax allaaliya wixii uu saaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam waad ka maqashaba inuu yidhaahdo inuu iska hubsanayo oo ay tahay aqoonta iyo cilmiga in la iska hubiyo oo qofku wixii uu doonaba aanu ku hadal wixii uu maqlo iyo wuxuu meel ka soo akhriyaba inaanu sheegin aanu cilmi iyo aqoon ka dhigin inuu ogaado waxaan cilmi xaqiiqiya inay yihiin iyo in kale leanno xilligan dambe weliba dee qoraalkiina wuu iska batay waxaa la sheegaana way iska bateen qof kastaa wuxuu doonaa buu qorayaa laa raqiiba walaa xasiib ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisana way yaraatay aqoontiina way yaraatay qoraalkiina wuu sahlanaaday markaa qofku inuu isilaaliyo oo waxa ka soo baxaya amba afkiisa ha ahaatee amba qoraalkiisa ha ahaatee inuu aada iyo aada uga taxadiro waxa ka baxaya ee laga geenayo ee cilmi iyo aqoon diinad ku saabsan inuu qofku iska ilaaliyo saxaabigaasi wuxuu tilmaamayaa inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka cabsi qabo isagoo isle xadiis ka sheeg inuu been ka sheego si aan ugu dhicin waciidkaa weyn ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay man kadaba calaya falyusahil lijanbihi madjacan min annaar dhinaciisa ha u sii sallaxdo dhinaciisa ha usii sallaxdo halkii naarta uu ka jiifsan lahaa baabun wuxuu baabu yahay alkhadfu finiinka in dadka qofku uu finiino عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف صحابي قال سوحوا لرسولك عليه الصلاة والسلام وحو حاران تنمي خذفك إلا يسفنينه ودحانت يرير يقريها ير ليسكو تورتوره وقال وحو لرسولك عليه الصلاة والسلام إنه فنينك يدحانت ليسكو فنين يا أما اللي فيها قبك amba shimiralaayaha amba cinjirka waxyaabaha lagu tuureey yaryari laa yaqtulu sayda ugaadh ma dilo leega tasakaaro intaad shimirlaaya saa tidhaahdo aada ku nabto de way sii cararaysaa soo maha waxba yeeli mayso walaa yunkil caduwa cadowna ma jebiyo oo finiin cadow kaa jebin maayo wa inahu yafqa'u lcayn laakiin wuxuu sameeyaa isha wuu ridaa ويكثر السن إلقنا وجبيا marka waa waxyeelo uun baalkan waxtar ma lehe waa waxyeelo haddaad tuurtaad ganto cadowna kaa celin maayo ugaadhna kuu soo ugaadhin maaye amba il buu kaa ridi amba qof aad il kaga ridi doontaa hadduu ku soo laabtana aduu kaa ridaya amba ilig buu jebiya waa lamadaa mid ahaan maadaama bahalka marka masaal mafaasid miidhan uu yahay waa in la iska ilaaliyo xadiiska waxaa loo daliishan karaa arrimaha la xaaraantinimeeyo waxyaabaha loo xaaraantinimeeyo waa mafaasida iyo waxyeelada waxtar iyo waxyeelo ayaa loo eegaa shayga waxyeeladiisu hadday badan tahay waa la xaaraantinimeeyaa waxyeeladiisu hadday badan waxtarkiisu hadduu badan yahayna waa la ogolaadaa oo waxyeelada uu leeyahy indhaha laga qarsadaa baalkii iminka la odhan jiray finiinka maxaa la yidhi waxtar ma leh waxtar ma laha muxuu leeyahay waxyeelo haddii xataa waxtaro uu jiir kaa celiyo kaba soo qaad dad jiir finintaad ku dhufataysa kaa cararaya laakiin wax weyn maaha jiir inuu kaa eriyo iyo qof muslima isha inaad ka riday waa labada waa ayama labadaasi bal isu miisaan tanna waa waxtar kanna kanna waa waxyeele bal isu miisaan iyo ma ma waxyeeladii baa weyn mise waxtarkii baa weyn waxyeeladii baa weyn waa la xaaraantinimeeya marka marka xadiiskani wuxuu daliil u noqonayaa shareecadu waxay ilaalisay masaalixda waxaanay meesha ka saartay mafaasidda shareecadu waxay eegtaa waxtarka waxyeeladana meesha way ka saartaa waana qaacido caama oo shareecada islaamku ay leedahay yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra mafaasidu waa cusri waxtarkiina waa yusri iyo fudayd waxtarki waa wax fudud oo diinta iyo naftaba u fudud waxyeeladuna waa culays waa mashaqo qofkana waa ku culays diyaanadiisana waa culays aakhiradiisana waa culays waa yahay inahu isagu laa yaqtulu sayda maxaanku idhaahdaa ma dilo ugaadh ma dilo walaa yanka walaa yunkil caduwa cadowna ma jebiyo nikaaya kuma nikaaya waa jebinta iyo naafaynta cadow ma naafeeyo wa inahu finiinku yafqa'u اlcayna wayaksiru الsina ishana wuu soo ridaa iligana wuu jebiyaa markaa bahalku waa halisa iska daaya saxaabigaasi xadiiskaasu wariyey dabeetana nin yar waxaa la sheegay qisadu laba siodoo waa loo wariyaa kala horraysiin iyo kala dambaysiin markuu san u sheegay ayaa wuxuu arkay nin wax sii finiinaya xadiis goobtii majliskii uu ka sheegay xadiiska ayuu arkay mid sii finiinaya wax markaasuu waryahay ma xadiiska rasuulkaan kuu sheegaya adna finiinkii baad sii wadaa wallaahi laa ukalimuka abadan wallahi inaan dub kuula hadlayn hadalkaagabu waa iga xaaraan intaad nooshahay waxaad ku siin adagtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa inaad khilaafto qaarna waxay leeyihiin wuxuu arkay saxaabigu cabdillahi ibn اlmuqafal almusani wuxuu arkay nin wax finiinaya markasu ku adeer finiinku waa xaaraane iska daayo rasuulka calayh salaatu wasalaam sidan yidhi suu iska sii watay sul waa iska caadiyey intuu iska sii watay sul wallahina dulkuula hadlahayn waxaa laga qaadanayaa meesha dadka ahlulmacaasiga ee weliba macaasida ku indha adag ee axaadiistu aanay la weyneyn iyo ahlulbidaca diinta wax ku soo darsaday ee sunnadu aanay la weyneyn inaad ka aamusi karto waa haddii aamuskaa laftiisa waxtar uu ku jiro amba dadka kale wax ugu jiro amba isaga qofka laga aamusaayo waxtar ugu jiro wey weligay kula hadli maa uhi intaan noolahay wallaahi intaan noolahay inaanan kula hadlahayn khalaas waxaa la yidhi waa dambe ayaa loo bariyey wuu diiday waan dhaartay bu halle ahaada ninka rasuulkaan u sheegay xadiiska rasuulka alayhi salaatu wasalaam soo taagan wada hadli mayno de waa dadkii axaadiistu ay ku weynaayeen nusuustu ay ku weyneyd qur-aanku uu ku weynaa xadiisku uu ku weynaa rasuulka caynkaa yidhi calcayn waraas ilaahay baa sidaa yidhi calcayn waraas laakiin dee maanta xaaladeennu dee waa muuji baabun wuxuu baabu yahay laa tasubu riixa dabaylaha ha caayina dabaylaha ha aflagaadiinina عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج دبيل أيا ضدكي قبطي أخذت الناس يعني الدبيل با كل بطي ضدكي في طريق مكة جدك مكة الله عمر مدينة لقتك ومكة لقصي سعوده أيا بها الدبيل ضدكي كل بطي وعمر حاج عمرنا وحاجي هو ضدك ولا سعوده فاشتدت مركاسي حوغيستي ولا دقائق بكري واي فقال عمر لمن حوله دبيت عمر بادتك لا جوغي وحو كيري مر ريحو وار دبيشن وا maxay دبيشن حالkeedu muxuu ahaa dabeesha weydiin ma magaceeda wuxuu u jeedaa wartalow dabeesha marka la arko maxaa sunno ah maxaa ku soo arooray wax xadiis ayaa ka haya falam yarjicuu bishayin dabeete wax jawaaba may siin laba siyood bay u siin waayeeno qaar waxay fahmi waayeen macnaha mar riixu dabayshu waa maxay dee cumar dabayshu waabuu arkaaye wuxuu idinka weydiinayaa bay u qaateen oo maqsuudkiisaanay fahmin qaarkoodna dee mabay hayn xadiis ku soo arooray kuwii fahmin laftooda qaarkoodna mabay haynin xadiis ku soo arooray wax dabaysha ku saabsan qolo saddexaad saddexaad baa la sheegi karaayo dad xadiiska hayey laakiin cumar ka haybadaysoo ka baqday inay sheegaan abu hurayra hadlaya wuxuu leeya fastaxsastu raaxilatii waxaan soo dedejiyey aan soo deg deg u soo dhaqaajiyey daabaddaydii markii hore waan iska soconaayey dabeetna markaan warkii maqlay iyo cumar inaan loo jawaabin ayaan soo caydhiyey aan soo eriyey daabaddaydii faadragtuhu dabeetna waan soo gaadhay faqultu waxaan ku idhi balaqanii waxa i soo gaadhay annaka sa'alta can الriix inaad dabaysha warkeeda doonayso dabaysha talow maxaa laga sheegay inaad tidhi ayaan maqlay cidi aanay kuu jawaabin wainii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh alriixu min rawxi illaah dabayshu waxay ka mid tahay naxariista ilaahay taatii biاraxma wa taatii biاlcadaab naxariisna way la timaadaa cadaabna way la timaadaa ilaahay baa adeegsada ilaahay baa dirsada haddii uu doono naxariis buu u diraa hadduu doonana wuxuu diraa cadaab falaa tasubuuhaa dabaysha markaa aragtaan ha caayina wasalu llaha khayrahaa wacuuduu min sharihaa khayrkeeda ilaahay weydiista sharkeedana ilaahay ka magan gala wax kale ha samayna markaa dabayshu ay soo kacdo waxaad tidhahdaa allahuma inna nasaluka khayrahaa wa khayra maa fiiha wa khayra maa ursilat saa dhaha sharkeedaanu kaa magan gallay sharka laguu soo dirayna waan ilahay baanu ka magan gallay sidaas dhaha waa naxariis ilaahay soo diray cay iyo aflagaada ma mudnee dabaysha iyo iyo raxmaadka ilaahay roobkaa ayaa isna la mid ah in la kahdo la karaahiyeysto looma baahna baabun xadiiskaa hore inu soo maray xadiis la macnaa qowlu rajuli mutirnaa binawi kada wa kada waxa aa roobku noogu da-ay xidigii hebel iyo xidigii hebel waa sheekooyinkeennii qofka ilaataba xaaladiisu waa maxay warkiisu muxuu noqonayaa ma gaalba ma muslimbaa ma saxba ma qaladba can zayd ibn khaalidin الjuhani radia allahu tacaala canhu anahu sallaa anahu qaala wuxuu yihi صallىa lanaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama salaata الصubxi biاlxudaybiya salaadii subax baa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuuna tukiyey habeenkii intaanu seexanay ayaa xudaybiye salaadii subax rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu nagu tujiyey ninkani nin mujaahida buu ahaayo xudaybiye waa joogay intuu muslimka ahaa dagaaladii dhacay oo dhan waa raaci jiray fatxu maka wuu joogay sanadkii toddobaatan iyo sideed hijiriya ayuu madiine ku dhintay isagoo shan iyo siddeetan jira markaa ninkani wuxuu ka sheekeynayaa xaalad uu joogay mid looga sheekeeye maahe mid uu xaadire buu ka sheekeynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam la tukiyey salaad subax calaa isri samaain roob gadaashi samaa waa samadii samadaa da-day yacni samada calaa isri samaain samada dabadeed maahee roob daay dabadii kaanat min alleylati oo habeenkii ahayd roob habeenkii daayey habeenkiibuu roobna helay subxii buuna tukiyey dhulkiioo raysa falama insarafa annabiyu sala allahu calayhi wasalama rasuulku salaaddii markii uu ka gadoomu ka baxay aqbala cala annaas dadkiibuu soo qaabilay dadkiibuu wejiga soo siiyey faqaala wuxuu yidhi hal tadruuna maada qaala rabbukum ma taqaanaa rabbigiin wuxuu yidhi dee meelaha laga deliishan karo dadka marka salaadda ay ka baxan in la wacdiyo eeg kan baa jira intaasoo xadiis oo kale ayaa jirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaadda markuu ka baxo mararka qaar uu iska u wardin jiray mararka qaar hadduu hawl leeyahay deg deg buu u kici jiray mararka qaar dadka wuu wacdinayaa sida tan oo kale waxbuu u sheegayaa laakiin lama hayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo salaad ka baxay oo duca la fadhiistay bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah aamiin lama hayo walaa shaaficiya walaa maalikiya walaa tabliiqiya walaa odayaal kale lama hayo khuraafaad khuraafaad wey diin meel kuma taalo lama caadaysan karo qofku maalin wuu ducayn karaa xaalad timina wuu ducayn karaa salaadda kadib laakiin salaad kastoo aan ka baxaan dadka u ducaynaya oo sunno ah la kaala idinku lasoo heli maayen de waa lasoo waaya laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadda markuu ka baxo inuu dadka wacdiyey mararka qaar inuu istaago mimbarka uu fuulay baa sugnaatay mararka qaar halkaa uu fadhiyey inuu ku wacdiyey baa sugnaatay taas waa sugantay markaa ninka wadaadka ahe marka salaadda laga baxo istaagee kaca ha odhanin xaggee baad ka keentay waxa buu haystaa daliil buu haystaa hal tadruuna ma garanaysaan maada qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi ma taqaanaan faqaaluu waxay idhaahdeen allaahu warasuuluhu aclam male awaal ma leh ilaahay rasuulkiisaa yaqaana qaala wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minu bi wa kaafirun ilaahay wuxuu yidhi rasuulkaa u sheegaya wuxuu ilaahay yidhi rasuulku wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi addoommahaygii waxay waa beriisteene qaarna iyagoo i rumeeyey oo mu'miniina qaarna iyagoo kaafiriina roobkan daay aawadii yacni roobkan da-ay aawadii qaarna way ku gaaloobeen qaarna mu'miniin bay kusii noqdeen faamaa man qaala qofkii yidhi mutirnaa bifadli illaahi waraxmatihi roobkani wuxuu noogu da-ay oo naloo roobka naloo siiyey naxariista ilaahay iyo fadligiisaa roobkani uu ku yimi fadaaka mu'minun bi kaafirun bilkawaakib waa qof mu'minu aniga rumeeyey kawaakibta iyo xidigaana ku gaaloobay ma wada aamini karo qofku ilayne wa amaa man qaala qofka yidhaahdaa binawi kada wa kada xidiga hebel iyo xidiga hebel baa roobkii keenay fadalika kaafirun bi mu'minu bilkawaakib kaasi wuu iga gaaloobay xidigihiina uu rumeeyey qalbigu dee laba uma qaybsama somaha iimaanku laba uma qaybsama waa miduune amba ilaahay baa soo geli meesha amba xidigahaa soo geli waa labadaa mid ahaanu waa xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i iyo abu daawud iyo keyrkood ba ay wariyeen roobkii iyo xidigaha maxaa kala haysta horta horta roobkan iyo xidigaha maxaa isa soo geliyey laba xaajuma isa soo geliyaan mid saddexaad ma laha ta koobaad qofku inuu aaminsan yahay xidiguhu markay amba xidigaha qaar isu tagaan amba ay qaar kala yaacaan amba xidigu intu soo cararo oo meel fadhiisto amba xiddig kale uu meel kala tago taasaa roobka keentay hadduu aaminsan yahay qofku qofkaasi waa kaafirun billaahi alcadiim waa gaal diin ma haysto qofkaasi diin islaam diin kaluu haystaaye diin islaam kaasi ma haysto hadduu aaminsan yahay xiddigaasaa roobka maamula oo roobka keena oo dhaqdhaqaajiya oo abaarta keena kaasi ilaahay muu rumayn kaasi wuxuu rumeeyey xidigaha waxaa kaloo roobkii xidigaha isdaba dhigay dee dadkii hore saacada may haysan kalandarna may haysan waktigoodu wuxuu ku salaysnaa bilaha iyo xidigaha iyo waxaase wax lagu kala calaamadsan jiray markaa qofku hadduu yidhaahdo marta aad ugu fiirsado qofku hadduu yidhaahdo mar haddii xidigii hebel halkaa uu soo istaagay roobku wuu dhow yahay uu ka wado wakti waktigaasi waa waktigii loo bartay roobkaasi inuu da-ayo qofkaasi iska daa gaalnimo xataa dembi maaha halkaasi macadday yaani dadku waxay barteen inay xidigu soo baxaan inay meel istaagaan inay socdaan inay socdaan inay socdaan halkaa markay marayaan waa xilligii roobka halkaa markay marayaan waa kaliishii halkaa markay marayaan waa gugii halkaa markay marayaan oo sida saacadoo kale ay ugu xisaabsanayaan iyo waktiga wax allaale iyo wax ku jiraa wa calaamaatin wa binnajmi hum yahtaduun bay ka mid tahay xidigaha waxay ka dhigan jireen saacado baadiyaha de waa la yaqaanaa ilamaaya hadda marka qofku uu seexdo goormaa la guuraa dadku hadday kala hayaan hadday soconayaan oo ay rabaan inay degaan maxay waxay ku degi jireen ee qofku hataa uu saf uu soconayo uu musaafir yahay wuxuu eeganaya xidigaa haddii xidig ilaayas iblaayo soo baxday waagii intaasaa ka hadhay mid kale hadday soo dhaca soo baxdo taa cadceedun baa ku xigta buu ku leeyahy saxna weeyaan soo maha waa waktigii taasi haddii noocaasoo kale roobkuu yahay oo dadku ay leeyihiin xidig magaca doontaba u bixi xidig hebel hadduu intuu soo dhaqaaqa uu bartaa fadhiisto waa xilligii roobka uu di'i jiray oo waktiga iyo zamanka un looga jeedo ee isaga aan laga faashanahayn oo isagaa roobkii keenay aan lalahayn taasi waa caadi iminka miyaan la saadaalin qoladan geedka mala ku beegan yihiin waa saacaddii waa la yaqaanaa baadiyaa dabayshaa reeb ha dee dabayshi baa sheegtay baa markay taa cirka isugu shareerto fooraha waxaan ka imid qaar baa xataa cirka cirka cidaada wax alla waxaasi waxa weye wax kale maahee waa uun dadku waxay kula qabsadeen ay ku miisaanteen halkaa markay waxay soo maraan xilligaasi waa xilligaa xilli taasi culimada qaar baa karaaha ku sheegay qaarna xaaraan bay ku sheegeen karaahana maaha xaaraanna maaha waa saacaddii oo kale un laakiin qofku hadduu aaminsan yahay xidigu inuu saamayn ku leeyahay roobka keenitaankiisa ninkaa banaanka inaga dhig isaga ninkaasi ninka maahe markaa sooma cadda rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ku sheegaya waa kan ya sidii ilaahay looga bartay taasi waa markay tahay moogtahay uun dee xilliga waktigii ha moogta caaqil laba arrin baa jiro oo midna waxa weeyaan midna waxa weeyaan nin intuu faalinaya oo intuu wax isugu kaa walwalaaqay cirkaba aan eegahayn intuu wax isugu hagaajiyo uun cirka iyo faalkiisa isku aadinaya ninna waa ninkaa dee maaragtay waa khabiir yani wakti dheer buu soo jiray ninkani markaa wuu yaqaanaa xidigihi wuu yaqaanaa goortay socsocdaan goortay dhaqaaqaan marka wuxuu odhanayaa sidii ilaahay looga barta haddii xidigaasi kaasi ay isu tageen roobka wayna hayaa amba abaarba amba xilligii abaartii baa la gaadhay waktigii baa la qaybqaybiyo saacadii lagu aadiyey taa culis kuma jiro taa culis kuma jiro waayahay warkaas waa dhan yahay soo maa baabun maa yaquulu الrajulu idaa ra'aa hayman maa yaquulu الrajulu qofku wuxuu odhanayo idaa ra'aa markuu arko hayman hogol markuu arko can caaisha radia allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ahaa idaa ra'aa makhiilatan hadduu hogol arko roob yani daruur madow hadduu arko aada mooddo inay hooran tahay hadduu arko dakhala wakharaj guriguu geli jiray wuu soo bixi jiray haddana wuu gelaya wuu soo baxaya cabsi baa ka muuqan jirta yani xadiiska horeen usoo marray waaqbala waadbar wuu sii jeesanaya wuu soo jeesanaya qof cabsiyaa ay hayso oo xaalad galay oo kale watagayara wajhuhu wejigiisuna waa isbedeli jiray faidaa matarat الsamaau roobka marka ay daado yani daruurtii marka inta soo socota ay caadi u daado suriya rasuulka waxaa laga faydi jiray cabsidii markaasuu caadi noqon jiray facaraftuhu dabeeta waan fahmay bay tiri caaisha radia allahu tacaala canha waxay gabadh fiiro dheero rasuulka aqwaashiisa oo keliya calayhi salaatu wasalaam may dhegaysan jirin xataa afcaasha rasuulka calayhi salaatu wasalaam may u fiirsan jirtay waxay tihi waan fahmayo waan u fiirsadayoo mar kastoo roobkaasi uu soo kaco rasuulku wuu baqanayaa markaasaan weydiiyey faqaala wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu yihi wamaa adri oo maxaan ka ogahay lacalahu kamaa qaala allahu tacaala bilaaba roobkani amba daruurtani bilay tahay sidii ilaahayba uu yidhi falamaa ra'awhu caarida mustaqbila awdiyatihim markay arkeen roob amba hogol mustaqbila awdiyatihim waa nimankii la halaagayey togoodii soo qaabilay markii bay farxeen way isugu wada yimaadeen dabeetana de wixii ku dhacay baa ku dhacay bilay tiyo kale igu noqotaa buu leeyahy alaaya marka yani qofku de haddii uu arko roobkaas oo kale iyo daruuraha oo kale weliba gaar ahaan xilliyada maanta la joogay macaasidu ay badan tahay dadku inay ismacaashsiiyaanoo roobkiibaa da-ayo maasha allah waa kan oo farxadda la kala daata maahe dee cabsiduna meesha way taallaa cabsiduna meesha way taallaa can cabdillaahi wa huwa ibni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kaana anabiyu sala allahu alayhi wasalama qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalama nebigu wuxuu yihi adiyaratu adiiratuna waa la yidhaahdaa adiyaratu iyaada fatxa in la siiyo iyo in la reebo sukuun la siiyo labadaba way sugan tahay alkhiyaratu iyo alkhayratuna waa la mid culamada qaar baa waxay dhahan labadaa masdaroo keliya taa noocaasaa jiraba laakiin qaar baa ka daba tego wax kalena sheegay adiyaratu shirkun baasaysigu waa shirki wamaa minaa mid kastoo inaka inaga midi hee bartaa ku jooji walaakina allaha yudhibuhu bitawakuli laakiin ilaahay baa ku tegsiiye oo ku baabiye oo ku kaxeeya tala saaradkiisa talasaa baasha la yidhaahdo ee diyaradu iyo baasaysigu shirki weeye waa ilaahayoo kartidiisi iyo awooddiisii cid kale ad wax ka siisay shimbir baa kaa hortimiyo waxaad tidhi maanta xaaladda faraha kaba ka baxday in celiya bilayaa dhacaysee bilo shar iyo khayr xagga ilaahay bay ka yimaadaan xagga shimbiraha kama yimaadaan xagga waraabaana kama yimaadaan xagga ninkana kama yimaadaan khayrku xagga dacawadana kama yimaado shimbiraha qaarna kama yimaado xagga gabadhana dumarkana kama yimaado soo fahmi maysi marka qofku haddii shay shaqo uu qaban lahaa hadduu u joojiyo shay uu baasaysanayo shirkibu qofkaas ku dhacay rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay wamaa minaa mid inaka inaga midi ma jiro dabeetana uu ka aamusa yani haddii uu jiro waxaas waxaa samayn lahaa soo maa waa laga waa lagu kaaftoomaa intaa waa la yidhaahdaayo hadalka aad diidan tahay inaad tidhahdaba intaa lagu gooyaa bimacnaa qof kastoo inaka inaga midana mararka qaarkood diyarays baasaysigu qalbigiisa wuu ku yaro dhacaabay ka dhiganta walaakin allaha laakiin ilaahay baa yudhibuhu bitawakuli tala saarashada ku tegsiiya adiga laftaada muwaxidka ah ee wadaadkaah ee salafigaa waxaa dhici karta in mararka qaar taasi ay kugu dhici karto oo adigoo hawl gacanta ku haya masalan hawlbaad hawlbaad qabanaysaa maalin maalmaha ka mida qof baa kaa hor imanaya waad ka fashilmaysaa hawshii haddana mar labaad baad hawshii tijaabinaysaa isla qofkii baa meeshii imanaya haddana waad fashilmaysaa maalin saddexaad baad soo bilowday kii baa kugu soo baxay maxaad dareemaysaa arni waxay dhi mashkiladani maxay ahayd waa qofka wax noocaasoo kalea way kugu dhici karaan laakiin waxaa lagu leeyahy taa rumaysane markaba soo tuur oo ilaahay tala saaro waa wax dhici karo qofka kusu dhici kara had iyo jeer erey xuno aana doonay adigo xaalad ay kugu taagan tahay ayaa xaaladdii kugu taagneed erey cagsi cagsigiisa ah ayuu qof iska odhan karaa mararka qaar sanonaysa waa heedhe mala waaba runtiidee sidii bay u dhacaysaa sababto waa mala balaayadii baa meeshan lagaa raacay marka markay saa kugu dhacdo walaakina allaha yudhibuhu bitawakul ilaahay wuxuu ku kaxeeyaa tala saarashada marka qofku ilaahay waa inuu isku halleeyo laakiin way dhici kartaa mararka qaar dareen noocaasoo kalaahi inuu kugu dhaco hadduu taas yani waxaa loo jeeda haddii taasi kugu dhacdo maad gaaloobin oo shaki kumaad dhicine dee isbambaani uun ha kusii dheganaan meesha waayahay baabu diyaratu waatan kuu sheegi kartaa dee habeen buu u baahan yahay isla xadiiskii imika ee bilaabaabka ahaa inuu barta yimaadaabay ahayd sooma xadiiskani oo baabkan inuu hoos yimaadaabay dee ahayd marka in kala soo raaciyaabay ahayd baabun aiyaratu baasaysiga iyo waxyaabaha ka hor yimaada had iyo jeer aiyara ba atiyara shimbirtay ka timi shimbirtoo laba sibood bay uga timaadaayo qoladii gaarad ahaydu hore markay safrayaan amba qofka go-aan adag uu qaadanayo guursanaayo duulaayo dadku ay guurayaan safar caadiya qofku uu gelaayo wuxuu odhanayaa ilaa horta ii kaadi wuu baxayaa shimbir buu duulinayaa soona shimbirtaas hadday midigu duusho safarkaygu waa maqbuula guurkaygu waa okay colku waa soo guulaysanayaa wuu ku soconaya hadday bidix u duushana wuxuu odhanayaa hayaay farahay ka baxday saddex jeer buu duulinayaa saddex jeer haddii xaggaa u duusho oo laba xaggaa isu raacdo marna xaggaa u duusho xaaladiisu waa caadi haddii laakiin laba jeer xagga bidix u duusho marna ay midigu duusho ama ay xaggaa hore u duusho waa la negeynaya hadday xaggaa u duusho ay xaggaa u duusho ay xaggaa u duusho waa lagu celinaya ilaa ay dhinac u badanayso haddii xaggaa u duusho haddana uu soconay maanta hore ninkii wadaadka ahaa ee reerka mas-uul shimirun buu erinayaa uun taa ma duuliyey mid kaluu raaraadinaya waxa laga yaaba soo kalba mid daba socdaa in cadaadba ku dheeraata laga yaaba waa mushkilad kaleba waa dhibaato kalaba ninka haysata xaggaa waa laga sheegay waxaa kaloo la sheegay dee sidayna kuma aynu samayno shimbiraha qaarkood bay baasaystaan guumaysoo kale guumaysoo kale hadda adigoo socday guumays kaa hor timaado saa dha waaweyn bay leedahay mogta baal foolxun udhaka weyn saa madaxa u wareejinayso xataa waa la meeshan malaha baxashi qoorma guli waa waa belbeerin saasi usoo wareegaysa madaxweynka usoo wareegaya markaa malaa dee qaab yar foolxumaantan iyo siday soo tahay waxaas dadku ay ka baqdeenoo hadday ka hor timaado khalaas waa la noqonaya amba reerka halkaa uu marayo halkaa uu marayo ee la dejinaya ilaa halkaasay ku soo fuulaysaa in lamaayo ay iskay u duusho la dhaqaaqi maayo waa khuraafaad meelahaasay ka timaadaa markaa baashu wax kalena de waa la sheeg sheegaa haa boqolaal baa jira qof baa dhimanaya wakaa waa sidaas عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسولك عليه الصلاة والسلام وحان مغلى يستقول الطيارة باسيسك وخيرها كيد وقوة يكتني الفأل وفالك وينو كلا الشيء قالوا وحي إلهدين وما الفأل وفأل قوام محي قال وحولي كلمة صالحة وكلمة وناكسنه يسمعها أحدكم ومتكين مقلو الطيرة أي لا طيرة رواية كغابة كعادة هيبا لا طيرة باسيس مجرو قدر كإلهي سبحانه وتعالى فلقلن كله وسامين كله مجرتو ملئ وخيرها هديبا أي دعضو إنه قفك الشيء كلا أو مارتي saamayn amba dareen uu ka qaato dareen uu ka qaato waxa u wanaagsan alfaalu faalka wanaagsan hadda faalkii maaha faalku waa mid maaha kaas qaaluu waxa walfaalu waa maxay qaala wuxuu hi kalimatun saalixa waa kelmad wanaagsan yasmacuhaa axadukum oo midkiinuu maqlo tusaale ahaan nin baa xanuunsanaya may nin baa baadibay nin bay baadiye ka luntay baadi baa ka luntay isagoo daalan oo soconaya ayuu ninku السلام عليكم عليكم السلام war magaca markaasuu ri waajib baa lahaa waajib waajibku waa maxay waa kii helay weeye waa hele wajada wuu helay soo ma waaba hele muxuu isla doonanayaa hawshu hawshu ku ku socda iyo iyo ninka magaciisii uu xiisaynayaa magacaa wallahi mar haddii ninkaasina waajid uu ku yidhi adnay wax kaa maqnaayeen mala waad helaysaa tusaale ahaan nin baa xanuunsanaya nin baa dabadku السلام عليكم عليكم السلام waa kuma waxa waa سالم سالم amba waa عبد الشافي يعني maxaa xaalad iyo waxa cilaaqo leh iyo qofka magaciisi سالم waa kii badbaaday amba عبد الشافي الله wax daweeya waa doonkiisi dawadii iyo maxaa isla doonta iyo xanuunkii qofka markaa uu ku farxaya hadii midi ay jirto dareenka noocaas wanaagsan hore wayna ku sheegnay sahula amrukum suhayl ibn amr maalintii xudaybiya markuu soo bidhaamay waa ninkaasi waa kuma sida waa suhayl ibnu camar suhayl waa kii sahlanaa soo maaha rasuulku calayhi salatu xaaladna way taagneed xaalad dagaal baa taagneed oo jiqa car yacar maka waanu gelinaa yacar soo gala qurayshina waa dagaal bay diyaar u tahay rasuulka iyo asxaabtuna dagaal bay diyaar u yihiin waa waan baa socota quraysh baa nin soo dirtay ninka waa suhayl ninkaa soo bidhaamay waa kuma waa suhayl rasuulku calayhi salatu wasalam wuxuu sahula amrukum xaaladeennii iyo arrinkeenni sahaaluu ku dhammaanaya haddaba aamus muxuu ka faashaday magacaa wanaagsan waxaad isweydiinaysaa maxaa loo diiday tadayurka amba tiirada iyo baasaysiga oo loo ogolaaday fa'liga ilaan labaduba waa wax inaga baxsane waxay leeyihin labadu labadu laba asal oo kale oo shareecadaabay dabada ku hayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray xusnu danni billaah subxaanahu wa tacaala ilaahay malo wanaagsan in laga malaysto wax fiican in laga malaysto haddaad faqiir tahay ilaahay baa qani kaa dhigi doona haddaad xanuunsanaysa ilahay baa ku shaafiyi doona haddii haddii yani wax alla wixii dhibaato ah waxa waxaa la malaystaa wanaag baa ka dambayn doona sharka lama malaysto suu danni billaah lama ogola ilaahay mala xun lagama malaysto kadiidka iyo karaahiyada iyo itixaanka iyo dhibaatada iyo xagga ilahay looma nisbeeyo marka fa'ligu wuxuu dabada ku hayaa xusnu danni billaah malaha wanaagsan ilaahay subxana wa tacala laga qabo diyarada iyo baasaysuguna had iyo jeer waa shar iyo balaaya dhacaysa iyo haddii gumaysicdo qof baa dhimanaya iyo haddii kanisa noqdo dhibaato iyo balaaya had iyo jeer dabada ay ku haysa waayahay ka soco baabun fadlu man lam yataطayar fadliga ay leedahay cidda aan tiiro iyo baasaysi la imanin عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري رسولك عليه الصلاة والسلام وحديث حديث عجيبة عرضت علي الأمم بالمواسم أيام الحج فأعجبني كثرة أمتي rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi mawsimkii xajka ayaa waxaa laysoo bandhigay ummadaha oo dhan ummaddeedoo keliya maaha ambiyadii ilaahay uu soo diray iyo ummadahoodii oo dhan ayaa lay wada tusay fa acjabanii waxaan ka helay oo aan ku raaxaystay kasratu ummatii ummaddayda farabadnaanteeda mala'u sahla waljabal taag iyo buurba godan iyo buurba way buuxiyeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muxammadu muxamadow aradiita raalle ma noqotay qaala wuxuu uhi nacam haa oo malaa'igti baa la hadlaysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi nacam haa ay rabbi rabbigayow haayo raalli baa noqday riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan nebi baa isoo maray waxaa in yar wata toddoba qof siddeed qof wata tobanaan gaadhahayn nebi kalea isoo maray laba wata nebi kalea isoo maray mid wata hal mid nebi dhan oo lasoo dirbir hadda adugu eeg oo hal qof soo raacay ummaddan intii kale ay diiday nebi baa isoo maray walaysa macahu axad cidi baanay la socon keligiiya keligii munu dhahaya nebi la diray risaalo loo dhiibay ummad loo diray hal qof aan ka soo helin keligii soconaya anigoo markaa naxsan buu yidhi ayaa waxaa arkay higil ummad ciidda ka badan ka badan oo fara badan oo halkaa ka muuqata masaa alxamdullah ummadaadi waa taasi markaasaan taas ummadaadi maahe waa nebiyullaahi muuse ummadiisii markaasa haddana ummadaadi taas maahe waa tane fiiri xagga kalaan eegay tii mid ka badan oo intee leeg ayaan arkay sal ummadaadu waa taas aradiita raalli ma noqotay qaala wuxuu ihi nacam ay rabbi rabbigii haayo raalli baa noqday qaala wuxuu ihi fa ina maca haaulaa'i ummadaadaas faraha badan le waxaa ku jira sabciina alfan toddobaatan kun yadkhuluuna aljannata jannada gelaya bigayri xisaabin xisaab la'aan riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan toddobaatan kun oo kiiba uu wato toddobaatan kun sabciina alf fii sabciina alfin waa imisa isku dhufto idinkaa baalkaaye calculator ya waa malaayiin yani toddobaatan kunoo qofkiiba uu toddobaatan kun wato waa riwaayaad saxiixa qofkiiba uu wato toddobaatan kun ayaa ayaa waxa weeyaan waa ayaa ku jira ummadaada oo yadkhuluuna aljannata bigayri xisaab riwaayadka qaar walaa cadaab afar boqol iyo mise mise boqol iyo afartan milyan miya saas maa waarli ilaahay dee soo maaha intaasaa xisaab iyo cadaab la-aan ku gelaysa jannada lana xisaabin maayo waxba la weydiin maayo xaggaa ka timaadeen qolo ma ahaydeen xaggaa ka socotaan maxaa qabateen aan la weydiinahayn tuq jannada calaa tuul lana xisaabinahayn waxna la weydiinahayn lana cadaabahayn wa hum aladiina waa kuwa laa yastarquun waa kuwa aan ruqyo isku samayn markay xanuunsadaan kaalee qur-aanka igu akhriyaay kaalee igu duceeyaay cashar ii soo dhigaay aan odhan walaa yaktawuuna aan isgubin walaa yatatayaruuna aan baasaysan wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodna tala saarto riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuu intaa yidhi intuu yidhi toddobaatan kun oo ummaddeeda ka midi jannada waxay gelayaan biayri bikayri xisaabin walaa cadaab isagoo aan faahfaahin buu gurigiisa galay dadkii baa isweydiiye aniga kuwaas waayo waa la faalleeyey waa kuwan kale maya waa kuwan maya waa muhaajiriinta maya kuwan m waa ansaarta maya waa kuwii xilligaa muslimay maya waa la faalleeyey hadda waxba looma sheegin waxba looma sheegin hadda way faallay galeen waxay tilmaamaysaa masaa'ilka diinta waxyaabaha qawaaticda aan ahayn qawaaticda waxyaabaha aan go-nayn oo daliil go-ani aanu ku soo aroorin garaadka ibni aadamka iyo caqligooda iyo faalladoodu way u bantaallaa halkaasaa loo soo dhigaya waa taasi aayad waxay sii sheegaysaa maya san bay sheegaysaa kan baa looga jeedaa kan baa laga wadaa xukunkeeda waa kan waa xaaraan waa xalaal khilaafaadka culimmadu ay iskhilaafeen abwaabta fiqiga iyo abwaabta caqiidada wixii aan usuul ahayn ay isku khilaafeen waa muctabar muctabar waxay u tahay nusuus qadciga oo go-an baan ku soo aroorin oo meelaha laga qaatay asxaabta way way murmeen waa kan waa kan mee kan maaha kan maaha waa kan baa loo jeedaa wuu soo baxay waxaa la mid ahaa khaybar markii la furanayay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxu uhi walebritu calanka waxaan u dhiibi doonaa nin ilaahay jecel iyo rasuulkiisa ilahay rasuulkiisuna ay jecel yihiin bis ma sheegin ninkii habeenkii o dhan baa la faalay waa kuma de waa abubakar war abubakar maaha waa cali war cali maaha waa cumar cumar maaha waa cabdi kan kale miye waa kan habeenkii o dhan baa la faalaynayay habeenkii o dhan maya hebel kaasuu jeedaa kaasuu jeedaa kaasuu jeedaa waa khaalid waa camr ibn caas waa mush habeenkii o dhan baa la faalaynayay markii waaguu beriyey rasuulka alayh isalaatu wasalaam uu sheegay kanna markii rasuulka alayh isalaatu wasalaam uu soo baxay ayaa waxaan rasuulka ilaah waa ayo wuxuu uhi waa kuwa ruqyo aan samaysan waa kuwa aan isgubin waa kuwa aan baasaysan wa calaa rabbihim yatawakkaluun waa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saartay isku halleeya ilaahay si dhaba intay u aaminaan isku halleeya ee isu dhiiba qaala cukaasha cukaashata ibnu mixsan ayaa wuxuu yidhi fadcu llaaha an yajcalanii minhum rasuulka ilaahay waxaad iigu ducaysaa inaan kuwaa ka mid noqdo riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan rasuulka ilah kuwaa ma ka mid ahay anigu kuwaa ma ku jiraa kuwaa ma ku jiraa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allaahuma jcalhu minhum ilaah uu kuwaas ka mid noqdaa riwaayadka qaarna waxay leeyihiin anta minhum kamid baabaa tahayba waad ku jirtaa kuwa faqaala rajulu aakhar nin kalea soo booday oo isliisna ka faa'iidayso markaasa wuxu uhi udcu llaaha an yajcalanii minhum rasuulkii ilah ana kuwaas inuu igu daro igu ducee qaala wuxuu ihi sabaqaka biha cukaasha cukaasha kaaga soo dheereeyey waa lagaa soo dheereeyey ninkan qaar waxa nin munaafaqa buu ahaa laakiin waa been munaafiq ma ahayn oo riwaayaad kale ayaa caddeeyo sacd bin mucaad buu ahaa sacad ibn mucaad ninkii ansaariga ahay qaaliga ahaa ayuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay inuu albaabka xidho ma yidhi cukaashow adigu ka mid baa tahay sacad baa idhaan rasulka ilaah igu duceen ma nin baa hadhaya marka haddii su-aal mucaadna idhaahda ka mid baa tahay ma cid baa hadhaysa kayugaa la soo gelaya ila waa jaanis fiicane ta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu xidhay wuu xidhay meesha waxaynu ka fahanay inaanu qofku baas baasaysi inaanu la iman iyo taayur inaanu la imanin qiimaha ay leedahay in waxa dhacaya iyo waxyaabaha uu maqlaya inaanay saamayn ku samayn caqiidadiisa iyo waxa dhacaya iyo qadarka ilaahi subxaanahu watacaala iyo waxa asiibaya niyo waxaasi waxaasaa malaa waxaa sabab u ahaa malaha niyo kaasaad maalintii maqlaysay waxa waa laisu qaar baa waxay ka odhanaya war heedhe wax ma isku ogeyn ha suma ha iska daawixini waayo nin xale baa layla hadlay oo iyaa kula hadlay baas wuxuu ka odhanaya waan shakiyo beri hore oo arrinkan aan islahaa gal ninaan arkay baan xalkan arkay mid muu ahayn kaasi oo berigaan xilligaa arkay isla meeshii buu fadhiyo maalintii iga kala kacday baasho inaga joojiyo habeen dambe ha inoo ahaato waa baasaysiga halkii ugu dambeysay halkaas waa halkii ugu dambeysay qofka muslimka ahi ilaahay buu aaminsan yahay haddaad run doonaysaan waxyaabaha ugu waaweyn ee inaga maqan maanta waxaa ka mid a altawakulu cala allahi subxaanahu wa tacaala ilahay in la tala saarto ilahay in la isku halleeyo afraadan wa jamaacaatin wa duwal wa mujtamacaat marka si guud loo eego qofku ilaahay subxaanahu watacaala intee leeg buu aaminsanya arsaaqadiisa ku aaminsan yahay qof kasta meel buu saa ugu dhegan yahay wuxuu aaminsan yahay meeshaa yare wax ka soo galaan meeshaa yare wax ka soo galaan halkaasuu ka leeyatay inuu ku nool yahay nin baa wuxuu yidhi nin sheekha cabdilfataax abuqudda allah yarxamu wuu dhintay nin sheekh caalima ayuu ahaa nin shee nin kalea ka sheekey wuxuu uhi gurigaygu igu yima way soo booqday markaasaa wuxuu gu uhi yaa taariq alwadiifa tunaaqidu alcaqiida shaqadu qofku meel ka shaqeeya masaarifta ay ka soo gasho waxay waxay dhaawacdaa waxay dhaawacdaa caqiidada inuu qofku shaqadaas unu haysto oo halkaa uu masaarifta ka soo qaato mushaharka soo qaato oo halkaa fadhiyo oo meel kale aanu tegin waxay dhaawacdaa waan yaabay buu yidhi si caqiidada u dhawaan shaqadu wuxuu uhi qofku markuu gurigiisa ka soo baxo ee meel aanu ka shaqeyn wuxuu leey ilah arsaaqadaada isii yani ismu llahi razaaq qofku wuu aaminsan yahay ilah arsaaqad baan kaa doonaya wuu soo baxayaa hor ilaahay wuu shaqo tegayaa isagoo ilaahay aaminayo arsaaqad ka doonayo dabeetana wuu soo helaya laakiin qofka shaqo rasmi a haysta muxuu aaminsan yahay arsaaqadaada waxaa haysa dawladda arsaaqadaada waxa haysa shaqadan yar arsaaqadaada waxa haysa kambanigan baa haya qofku wuu iska ilaawayaa arsaaqadii ilaahay subxaanahu watacala wuu iska ilaawaya ila intu subax ila warsaaqad baan kaa doonay xoonay oo sudiga meel ka shaqeeya ma hadii ay ka weydiisanaysa hadii hataa qofku mushahar weyn uu qaato ila warsaaqad si ma oranayo wax kale ilahay weydiisanaya arsaaqadii waa iska okaye waa tan dee waxa ku siinaysa kambaniga ku siinaaye iska caafimaad iyo maartay cimri dheer iyo waxa ilahay weydiisaba qofku oranaya laakiin qofku markuu amba yani shaqo tegayo shaqo iska soconayo oo muqaamaro uu sameynayo oo suuqiisa uu dukaan samee mid ha shaqeeya kaasi ka tag mid kala samee sii wad mid kala samee arsaaqada ilaahi subxaana wa tacaala iska furan wadiifadu waxa weeyaan waa shaqada qofku uu cid u shaqeeyo ee mushaarka uu qaato caqiidada dhaawac bay ku tahay sheekaas yidhi waa macquul baan sir taas waaye cukaasha wuxuu yihi fadcu allaha an yajcalanii minhum ii ducee ilaahay subxaanahu watacaala kuwaas inuu iga mid dhigo qaale wuxu yidhi allahuma ijcalhu minhum ilaah kuwaa ka mid dhig faqaala rajulun aakhar nin kale wuxuu yidhi udcu allaha an yajcalanii minhum qaala wuxuu sabaqaka biha cukaasha cukaasho ayaa kaaga soo horreeyey baabun wuxuu baabu yahay adiyaratu min aljin baasaysigu jinka xaggiisa ayuu ka yimi can caaisha radia allahu tacaala canha annahaa kaanat tuti tu'taa bisubyaan caaisha waxaa loo keeni jiray carruurta markay carruurta dhalataa loo keeni jiray loo keeni jiray fatadcuu lahum bilbaraka barakay ugu ducayn jirtay waxaa laga qaadanayaa meesha arrin inaan aqoon baa laga qaadanayaayo ilmuhu markuu dhasho horna arrinkaa waynu u sheegnay ilmuhu markuu dhasho in loo geeyo qofka ay ku tuhumayso inuu kaa iimaan badan yahay qof dadku ay isku waafaqsan yihiin qofkaasi qof fiican inuu yahay qof alla ka cabsi leh qof diin leh qof caqiide leh in loo geeyo hebelow ilmahan yar baa ii dhashay xalay igu ducee rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ninkii sheegnayo asxaab fara badan baa loo keenay qaar muxuu ku samayn jiray qaar madaxuu u salaaxi jiray qaar wuu ducayn jiray qaarna intuu timirta intuu calaaliyo ayuu halkaa dhan xaragga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iska daa timirta kuwaasoo waxaanu ka rabnaa uun inuu usoo duceeyo qof la aaminsan yahay dadku ay isku dadku been iskuma wa iskuma waafaqaan qofkaasi waa qof wanaagsan oo akhyaara annaasu shuhadaau llahi calaa ardi ama fii ardi dadku waa markhaati jooga dhulkiisa ilaahi subxaanahu wa tacaala qofka wanaagsanna way sheegaan ka xunna way sheegaan qof dadku ay wanaag ku yaqaanaan iyo salaax iyo toosnaan ilmaha yar maruu kuu dhasho waa loo geeya hebelo ilmaha yar igu ducee ha u duceeyo caaisha radia allahu tacaala canha waxaa loo keeni jiray ubadka siday u ducayn jirtay fa uutiyat waxaa loo keenay bisabiyin wiil baa loo keenay fadahabat tadacu wisaadatahu dabadeedna waxay istidhi halkii barkimadii dhig bay istidhi barkimadii loo si loo loo siday saa ugu haysay ay istidhi saa usoo qaado saa dhulka u dhig fa idaa taxta ra'sihi muusa mise madaxiisa middi yar baa ku jirta middi yar ayaa ku jirta dumarkana sooma isticmaalaan wiga wegarka iyo midida iyo ilmaha yar waa laag dhigaa soo maaha maxaa midida yuu iskaga celinaya ilmaha yar yuu iskaga celinaya midida waxbaa waxbaa ku jira meesha caqiida xuma moogtay wegar baa dhigaysaa wegar baa inta leeg baa saa waag yaala saa jinka jinkii ka celinayaaye jinka ayuu ka celinayaa ha ha ha haye horta waabay da u eg tahayo wegarka madaxiisa sare waa caynkan oo kale moogta saa usoo afdheer weeyaanoo intan san soo ah sanam sanam baa ku jira horta baalkaasi meel buu ka yimi geedku waa geed adag oo geed laba ha laakiin caqiidada ku hoos jirtaa waa maxay haba ku hoos jirtee maxaynu u arki weyney wegarka oo saa isaga dhuuban saa isaga dhuuban maxaynu u arki weyney qaab qoraal kastan soo ee dhakada usoo ega waa maxay oo runtii caqiida caqiida ka soo urursa meesha ay sanam sanam ba ku soo jira waxay waxay waxay ku aragtay taxta ra'sihi Muusa madaxiisa hoostiisa ama barkimadii ayaa waxay ku aragtay midi bay ku aragtay fasaalatuhum an Muusa waxay tii war midna midna waa maxay faqaalu waxay idhaan naj'alaha min al-jinni jinkaan uga dhignaa wada jinka ayaan uga dhignaa faakhadat al-Muusa faramat biha inta midii soo qaaday bay tuurtay ونهتهم عنها دبيتنا ويكرهبت واحد وحارنا استعمالنا وحن وقالت واحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة باسيسك أيو نعبان شري ويبغضها وكانت عائشة عائشة وحي تنهى عنها مثل يبت مركي الدنبع عائشة تتكوي كرالي باسيسك إسكيل علي بيولين شرتي باب الفأل وحباب يهي فألك فكان الشيء نيمك waa waxa wanaagsan qofku uu maqlo inuu xiiseeyo oo uu jeclaado anas an nabiy sala allahu alayh wasalam anas waxaa laga wariyey nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ka sii wariyey qaala inuu yidhi laa cadwa cudur la isqaadsiiyaa maba jiraba walaa diyarata baasaysina ma jiro wayucjibunii waxaan jecelahay alfa'lu asaalix fa'alka wanaagsan oo maxaya alkelimatu alxasana kelmadda fiican wuxuu yidhi alayh salatu wasalaam laa cadwa cudur la isqaadsiiyaa ma jiro macnaha cudur madax bannaanoo iskii isaga socdo isaga tallaabaa ma jiree qadar ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku baxaa in baan rasuulka ilaahayow geelaygii kanbaa qaadsiiyey cadhada qaadsiiyey rasuulku su-aal buu wuxuu ihi faman acda alawala faman acda alawal kii hore yaa qaatiyey kii koobaad dee soco soco soco socodadu midun kale ay soo bilaabmin kay ka soo bilaabantay yaa qaatiyey qadar baa qadar baa ku milaha baa u keenay marka kii uu qof- yani xanuunku kii ilaahay uu doonaana uu ku dhacaa kaanuu doonina kuma dhaco nin bay ka sheekeynayeen dhakhtara oo maraykana berigii dhaweytay ee uu soo dhacay baalkii itixaanka ahaa ee naga nixiyey muxuu ahaa ha karoonihii ha ayaa wuxuu sameeyey markuu saa u soo baxay buu isbaadho waxa dhib- waxa tahay negative baa tahay waxaa laali wixiisii buu wada buufiyey alaabtiisii dakhtar weyn buu haystay wuu guuray guri yaroo baadiyaha ku yaalla baadiyaha ku yaalla dhakhtar buu sii kaxaystay kale gurigii buu tegey markuu guriga tegay buu hi ninkii ibaadh wuu baadhay waxaa la negative bata halkii buu iska degay raashinkiisii buu haystaa qof imayman kale buu hi inta baalkaasi uu baxayo amba sanad ha qaadato amba toban ha qaadato halkaasaan joogaya calaa salaamati illaah ninkii baa qola u tagtay waa dambe isagoo sakaraada oo karooni ku dhacay uu karoonihii keligii ku dhacay isagoo gurigiisii jooga laha odhanin ama markan isagoo dee qaba oo maalmihii hore aan la arkayn maaha bil ayuu joogay bilo wuxuu joogay muddo bil iyo siyaadaa buu joogay bil iyo siyaado kadib buu ku dhacay baalkii qolkiisi yaraa isagoo jooga qolka ciidama joogi jirin wuu qufilaa wuu xidhnaa karooni xaggee buu ka yimi bal waa kaas karooni xaggee buu ka yimi mushkiladdu waa taas wad buu ka carariyey waxaa la sheegay inuu ku dhacay bahalkii ilan gadaal baa laga sheekeeyaa mar dambe baa laga sheekeeya adduunka ilaahay qoladii joogtay maraykanka ahayd ee badda deganeed badda ee cidina aanay u tegi jirin iyaguna aan soo bixi jirin buu ku dhacay baalka saa boqolaal la soo qaaday xaggee buu uga yimi baalka bal waa kani cudurka ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wada meeshuu doone ayuu geeyaa qofkuu doonena wuu ka weeciyaa laba qof oo qof wada qaaday oo isku sii wahayaba midna ku dhaca xanuunka midna u caadi iska noqda laa cadwa macnaheedu waxa weeyaan xanuun keligii tallaabaa ma jire qadar ilaahay buu ku tallaabaa qadar ilaahay buu ku tallaabaa soo kuma odhan islaali marka qadar ilaahay inuu kugu soo tallaabo dee iska ilaali adiga waxaa lagaa rabaa inaad qadarka ilaahay ka cararto uu qadarka ilahay aad u cararto ee lagaa doonaya soo laguma odhan qadarka ilahay buu kusoo tallaabi karaa dee ixtiyaadaadkii iyo ixtiraazaadkii samee hadaad tidhaahdo caynkaasoo lama odhan haa waa naga daaya wax ha odhan ha odhan qof wuu islaalinaya wuu isdhowrayaa qadarka ilaahay buu ku tallaabi karaa laakiin waxaad aamintaa wixii kugu dhacaa wax lagu sii qoray inay ahaayeen oo haddaad carartay haddaad fadhidoba kugu dhici lahaa walaa diyarata wayucjibunii waxaan jecelahay alfaalu asaalixu faalka wanaagsan alkelimatu alxasanata weeye kelmadda wanaagsan عن حبة التميمي أن أباه أخبره وشيغي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسولك أوله لا شيء في الهوام هوامت إيو شمرا هبينكي صعدا هبينكي قوريا واحد باطاه يقبان وشمرا كلا إليه مجرو وأصدق الديارة حديث ديارية باطيس قيب ونكسن أي اللي يظهر لك الشيكي وحا أرهم بضن الفأل فالك شيغي إليك ونكسن ku beegmaya xaalad markaad ku jirta adigu ama waxaad doonaysa walcaynu xaqun ishuna waa xaq inay qofka eli ku dhacdo oo la cawriyaa xaq weeyaan way dhici kartaa saamaynteedana way leedahay waxyaabaha dee qofka lagu ileeya maxaa ka mid a sumcaddaa ka mida quruxdaa ka mida maalkiiyo hantidaa ka mida cilmiga iyo aqoontaa ka mida fasaaxadiiyo aftahankaa ka mida halabuurnimadaa ka mida kanbaa ka mida kanbaa kamid yani waxyaabaha wanaagga ah ee dadku ay jecel yihiin ayaa qofbaa waxaa wax ka wax ka mida buu aada u jecel yahay wuxuu aada u jeclaa buu qof ku arkay inuu kaga soo tuuraa waa halis xilliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa dhacda nin cad cad cad oo qurux badan oo geed kaaleeg oo weyn ayaa iyadoo asxaabtii intay soo guureen ay meel degeen ayuu inta koonaha u baxay oo intii dharka intii sare iska saaray oo guntigii uu la hadhay buu isfiidhay qaawiyey buu timo dheerna waa laha ayuu ninkii maydhay dabadeedna mid baa saa u eegay oo show ka yaabay dee qambalaf wuu kaga soo tuuray ninkii ninkii oo saa u gariiraya ayaa la keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waa il marka ishu waa maxay ishu waa xaq oo wax dhici kara waayahay baabun atabaruku bilismi asaalix kaasinu raacinaynaay bilismi alxasan in laga barakaysto isamka wanaagsan عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر عثمان بن عفان حين ذكر عثمان بن عفان مركب عثمان بن عفان شاقي أن سهيلا سهيل قد أرسله إليه قومه قوم كيسين أصدرين سالحوه على أن يرجع سالحوه وحي كله الشيين على أن يرجع عنهم إنه كان نقضه رسولك عليه الصلاة والسلام هذا العام سنة كان ويخلوها لهم قابل ثلاثة صدح كذبنا إن أوبن أيام صدح صوص على كذبنا إن أوبن أيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى مركي سهيل وصاب مغضي وحويل وكان كل شيء يمي كوابا سيحنته فقيل حين رسولك وحويل مركي ويمي واي يعني وانك صوص على واكما فقيل وحل يدي أتى سهيل سهيل بايمي سهل الله أمركم رسولك عليه الصلاة والسلام يدي أرنكيني إلهي وس ما دام وسهيل يهي أرنكيني إلهي وسهلي وكان عبد الله بن الصائب عبد الله بن الصائب نوحها أدرك النبي صلى الله عليه وسلم نبي مد سو غاday ayuu ahaa mid looga sheekeeyay maaha waa nin saxaabiya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka uu maaragtay uu ka sheegayo ka maqlay amba ka maqlay saxaabi ka maqlay ayuu ahaa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam